bsm اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlihi وsaxbihi وslm أجmaciin ama bacd qaala الnaadimu raximah اllah aqsaam الtaxamul أclىa wujuuhi man yuriidu xamla samaacu lafdi shaykhi amla amla min xifdin aw min kutbin walow wara sitrin idaa caraftahu aw ahbara muctamadu waradda hada shucbah uma samictu fi اladaaءi ashbah waxaan ku dhex jirnay nadmigii nadmu durar la magac baxay ama alfiyatu siyuuطi naadimku waxa uu soo gaaray aqsaamu taxamul oon halkaasaan soo gaarnay xadiidka taxamulkiisa iyo hababka loo soo xambaaro qaybaheeda ilaa siddeed qayb inay tahay ayaan si guud u qaacidaynoon u sheegnay alsamaacu min lafdi shaykh alqiraa'atu cala shaykh alijaaza almunaawala almukaataba aliclaam alwasiya alwijaada siddeeddaas qaybood bay ahayd siddeeddii ayuu hadda mid mid kugu sheegayaa mid kastaa marka uu sheegana waxaa la socdo qaybaheeda iyo habka marka qaabkaas wax loo soo xambaaro habka loo gudanaayo xadiidka oo loo warinaayo ayaa markaa daba socdo naadimku marka waxa uu leeyahay aclaa wujuuhi man qof wujuuhdiisa ka ugu sarreeyo qofkaasoo yuriidu doonayo xamlan xambaarid rabo xadiid inuu soo xambaaro rabo wujuuhdiisa ka ugu sarreeya samaacu lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa ka maqlitaankiisa waay am laa yeeriyayaa am mise laa ama yowsan yeerininaaba marka wujuuhda qofka uu wax ku soo xambaaro waxaa ugu sarreeya ayuu yidhi alsamaacu min lafdi shaykh sheekha afkiisa in laga maqlo xadiidka sheekha afkiisa in laga maqlo xadiidka ayaa ugu horeeya marka sheekha lafdiga afkiisa in laga maqlaa waxay ku imaan kartaa dariiqat اlimlaa yacnii inuu imlaa ahaan u yeerinayo imlaaga meel dambeu noogu keeni doona aadaab iyo xogou leeyahay oo ruuxu yacnii muxadidku marka uu xaafid noqdo oo derajadaas uu gaaro ayuu wuxuu caqidayaa mejlis usbuuciiba mar mejliskaas marka axaadiid ayuu ku soo diyaarinayaa axaadiidtaas ayuu marka yeerinayaa waa akhrinayaa cilalkeeda iyo fiqigeeda iyo takhriijkeeda iyo luqada ku jirta iyo ayuu ku tawasuca imlaa'a la yidhaha marka ragga qaar unbaa caqidi jiray waxaana ugu dembeeyey imaamu siyuudi wax ka dembeeyey siyuudi oo majlis imlaa caqido waa la waayey mana jiro ugu dmbeyesiyuudigaa ugu dembeeyeyba raggii ka dembeeyey wax majlis imlaa caqiday lama sheegin marka markuu leeyahay am laa majlis imla ha looga maqlo am laa amayaan looga maqlin majlis imlaaga si kaleba ha looga maqlo marba haddii lafdu shaykh sheekha afkiisaba xadiidka laga haayo oo laga maqlay oo isagu uu sheekha akhriyey siiqadaas maxaa la yidhahdaa ninkii sidaas ku soo xambaaro samaac ayaa la yidhaha asamaac assamaacu min lafdi shaykh iyadaan ugu sarraysa marka aclaa wujuuhi man ruux ama qof wujuuhdiisa kan ugu sarreeyo qofkaasoo yuriidu doonayo xamlan xambaaris rabo samaacu lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa maqlitaankiisa waaye am laa yeeriyayaa am mise laa yownan yeerinina amlaa amlaa marka jinaasaa ku jira cilmulbadiica waxaa lagu yidhaha balaaqada bayaan iyo macaani iyo badiic waata loo qayba kan badiicu ka mid yahay marka jinaas ayaa ku jiro amlaa amlaa waa isku mid haddana laakiin laba macnay kala leedahay amlaada horena macno waaye amlaada dambena laba kelmadoo macno kale kala wato amlaa yeeriyayaa am mise laa yownanba majlis imle ku yeerininaaba min xifdin xifdi xaggiis ka yeeriyayaa aw amase min kutbin kutub xaggeed ka sheegayayaaba walow waraa sitrin xijaab gadaashiisba ha ahaado sheekhu xijaab gadaashiisba ha ku jiro oo maalan adii sheekhi xijaaba idiin dhexeeyo derbi baa idiin dhexeeyo ama sheekhibaa waxay tahayba haween waa haweentii marka sida aswaajta rasuulka xadiidka marka laga qaadanaayo waraa xijaab sitri gadaashiisaa looga qaadan jiray walow waraa sitrin sitri gadaashiisba ahaayayaa idaa haddii caraftahu aad garato oo aad aqoonsanayso ow amase akhbara uu kuu sheego muctamadun mid la cuskado iqa ah waradda waa radiyey haadaa midkan oo waraa'u lxijaabka ah sheekhii oo xijaab gadaashiisa ku sugan in wax laga warin karo shucbatu shucba waa radiyey intaas marka tacriifkii samaaci iyo waxaasuu ku soo dhammeeyey sheekha lafdigiisa ninka aad rabto xadiidka inaad ka wariso marba haddaa asaga afkiisa xadiidka ka maqashay samaaca ku qaadatay dariiqa aad ku xambaartay waxaa la yidhaahdaa assamaacu min lafdi shaykh majliskaas ha noqdo majlis weyn oo culummo badan ka soo qayb galeen oo majlis imle ha noqdo ama yownan noqonino adig kaligaa ha kuu sheega sheikha marba haddaad afkiisa ka hayso samaac min lafdi shaykh baa la yidhaahdaa min xifdin xifdigiisa ha kaaga sheego ow amase min kutbin kitaab ha kaaga wariyo ama xifdigiisa ha kaaga sheego ama kitaab uu leeyahay inta soo qaato axaadiidta ha kuu akhriyo adiga marka marba haddaad afkiisa ka maqasho sidaa uga qaadata samaaco walow waraa sitrin sheekha gadaa iyo adiga xijaabba ha idin dhexeeyo oo sitri gadaashiisa xataa hadduu kaaga sheego xadiidka oo aad laakiin taqaanno idaa caraftahu haddaad aqoonsanaysad codkiisa taqaanno ow akhbara muctamadun ama nin iqa ah ha kuu sheego wuxuu ku yidhi war ninkan meesha ka xadiiaayo oo xadiidka ka sheegaayo shiikhi hebel ahay waayuu ku yidhi ku filan intaas marka waa ku filan tahay inaad adiga aqoonsato ama inuu nin muctamado iqa oo kuu sheego middan dambe marka oo nin xijaab oo idiin dhexeeya xadiid inaan in laga warin karo shucba asaga waa diidey waradda haadaa kan waxaa radiyey shucba shucbatu bnulxajaaj abuu bistaamaa diidey oo culummada amiiruulmu'miniina filxadiid ku gaaray xadiidka ka mid ah oo isaga marka cillada uu cillow ku cilleeyo marka waxa uu yidhi qof aadan u jeedin xadiid inaad ka warisa ma aha oo waxaa dhici karta yacni shaydaan isku kaasoo shaydaan inuu isu kaasoo ekaysiiyey yacnii ninkii sheekha ahaa inuu codkiisii shaydaan oo kale uu soo isu ekaysiiyey binaan calaa daalika haddii la qaato marka khatar waayuu yidhi laakiin waxaa looga jawaabay isaga laftirkiisa oo sheekha muuqaalkiisa laftirkiisa oo isku soo ekaysii karaa dooraba shaydaani ee waraa'a sitrin keliya miyuu ku gaar yahay hadduu doono shaydaanku wuxuu isku ekaysiin karaa tashakuluu leeyahay shaydaanku waxaa dhici karta marka inuu intuu nin aad taqaano isku kaa soo ekaysiiye halkaas markuu kuu yimaado toosba wax kuu sheego marka ma ahan keliya waraa'a sitrin in laga ixtiraasayo haddii baabkaas la furee xataa yacnii midda aad adoo arkaayo xataa isku kaa soo maeli karaa ayb walidaalika shaydaanku watuu isku soo miaala suraaqa uu isku soo ekaysiiyey qoladii marka daarunaduuku shiraysay markii waato u yimid nin odayoo reer najdi waato iskaga soo dhigay uma samictu intaa marka wuxuu uga baxay samaaci kadib wuxuu gelayaa marka haddii aad sheekha carabkiisa ka maqashay xadiidka marka aad rabto inaad gudata marka see u gudanay marka sheekhii baad ka soo xambaartay lafdigiisii baa ka maqashay sidee baad u warinaya xadiidka noocaasoo kale ah uma intaa kadib samictu erayga samictu la yidhaahdo yaa ashbahu owlaysan fil adaa'i xagga yacnii gudashada marka la gudanaayo sidaanoo kale samictu baa ku habboon oo in la yidhaahdo samictu fulaanan yaquulu ayaa ugu fiican samictu inaad ku gudato wa bacdahu wa bacda samictu samictu gadaasheedana attaxdiiu taxdiid xadaanaa samictu gadaasheeda marka laga tago xadaanaa baa ku habboon faalikhbaaru akhbaranaa baa ku xigto lala yimaado uma markaa dabadeed amba'anaa amba'anaa baa ku xigto nabba'anaa cadfun bilaa caatif waay nabba'anaa baa ku xigto sidoo kale wadumma ugee bacdu intaa kadib alfaaddaa kadib waxaad ugeysaa qaala lanaa qaala lanaa ugee iyadana oo qofkii yacni sheekhii haddaad ka maqasho afkiisa qaala lanaa fulaanun waa dhihi kartaa waduunahu kuwii hore qaala lanaada ma ah damiirku wuxuu u noqonaa waduunahu waduuna ataxdiii walikhbaari walimbaai taxdiidkii iyo ikhbaarkii iyo imbaa waxaa ka hooseeya xagga derajada lanaa dakar ay dakara lanaa dakara lanaa baa ka hoosayso ee macnuhu ma aha dakara lanaa baa qaala lanaa ka hoosaysa ma aha macnuhu sidaa u malayno qaala lanaa iyo dakara lanaa hal meelay wada joogaan kulligood labadaasba waxay ka hooseeyaan xadaanaa iyo akhbaranaa waa ka hooseeyaan wafi lmudaakaraati mudaakaraadkana wahaadihi tan dheh abaru iyada ayaa wanaag badan oo yani fiican filmudaakaraati bay ku fiican tahay wahaadaa haadaad ishaarada waxaad u celisaa dakara lanaa dakara lanaadu waxay abaru iyada ayaa ku wanaag badan fi lmudaakaraati mudaakarada halkan marka wuxuu galay siyaquladaa siyaquladaa wuxuu ku yidhi samictu baa koo oo ugu horayso sheekh afkiisa soo kama maqleen samictuba iska dheh markaad gudanayso xadaanaa yaa ku xigto akhbaranaa baa ku xigto amba'anaa naba'anaa waa kuwa ay culammaau alxadiid ee hore xadaanaa iyo akhbaranaa iyo amba'anaa isku miday ay u ahayd culummadii hore mutaqadimiinta muta'akhiriinta laakiin amba'anaadan dambe amba'anaada dambe ayagu ijaazada ayay ku wari jireen xadiidka hadday ijaazo ku soo xambaaraan ayay amba'anaa bay isticmaali jireen marka isqilaax waxay noqotay amba'anaa waayihii dambe ijaazada wixii lagu soo qaato amba'anaa in lagu wariyo isqilaax dambe iska noqotay laakiin culamaa'u ulxadiid ee hore dad bukhaarigii iyo muslimkii iyo abu daawuudkii kutubahaas xadaanaada iyo amba'naada isku mid waa iyado samaaca iska leh wadumma bacdu wadumma waa la dumay ama wadumma adigaba dun oo u gee bacdu bacda haadaa alfaadan la soo sheegay ka gadaale qaala lanaa qaala lanaa ugee ka bacdi waduunahu waduuna haadihi اlalfaadi alfaadano xadaanaada iyo akhbaranaada waxaa ka hooseeyo lanaa dakar ay dakara lanaa baa ka hooseyso dakara lanaa iyo qaala lanaa waxay ka hooseeyaan akhbaranaa iyo xadaanaada waxyaabahaasay ka hooseeya markaas wuxuu ku leeyahay culummada xadiidka laba maj waxay lahaan jireen xadiidka markay sheegayaan ama ay warinayaan majlis oo taxdiid iyo majlis mudaakaro labay kala yihiin sheekhu marka uu rabo majlis majlisu taxdiid markuu soo fadhiisanayo waa marka uu rabo ardayda inuu xadiidka u sheego oo u wariyo oo laga wariyo oo rabo majlisu taxdiidaa la yidhaha soo diyaargarooba axaadiidtu waa soo muraajacaynayaa usuushiisiibuu dib ugu noqonayaa aad iyo aaduu u soo muraajacaynaya markaas oo is soo diyaarina majlisu taxdiidkii marka xadiidkii marka saas kusii dayna majlisu taxdiidka iyo majlisulimlaaga iyo kulligood waa isdiyaarin sheekhu waa isdiyaarina laakiin majlisulmudaakara sidaas ma aha iyadu waa ka duwan tahay ee culamaaulxadiid waxay lahaan jireen mararka qaar markay meel iskugu yimaadaanoo kale iyo axaadiid in la mudaakareeyo oo layidha adig maxaa haysa maa cindaka adig maa cindaka marka axaadiid in meeshaas lagu mudaakareeyo layskugu celiyo oo taas marka majliska mudaakarada marka waa ka fudud yahay majlisu taxdiidka sheekhu marka aad ma isusoon isu soo diyaarinin waxaa dhici karta isagoo meel iska socdo meel uu yimid sheekh inay intay ishelaan wax isla mudaakareeyaan marka taas oo kale ma ahan marka majlisu taxdiid oo isdiyaariye ma aha wadaalika marka culamaa ulxadiid ninka sheekha xadiidkii looga maqlo majliska noocaasoo kale ah waxaa ku fiican in dakara lanaa la isticmaalo xadaanaa aan la isticmaalin xadaanaa iyo akhbaranaa inaan la isticmaalin qaala lanaa iyo dakara lanaa iyo waxyaabahaas in la isticmaalo mar haddii majlisku uu yahay majlisu mudaakara uu yahay taas marka saasuu ka wadaa wa haadihi tani oo dakara lanaada abaru iyada ayaa wanaag badanoo fi lmudaakaraati ku wanaag badan wa bacduhum qaala samictu akhira wa qiila in cala alcumuumi akhbara wa bacduhum muxadisiinta qaarkood qaala waxa uu yidhi bacdigaasi ayb akhiran dibdhig samictu samictu dibdhig samictu gadaalkeen xadaanaada ka hormari qaar baa sidaa yidhi wa qiila waxaa la yidhi in cala alcumuumi akhbara wa qiila waxaa la yidhi akhir dibdhig yacnii samictuda dibdhig goormaad dibdhigaysaa laakiin in akhbara muxadidku haddii uu sheego xadiidka cala alcumuumi jamaaco fara badan oo u sheego hadduu dad badan u warinayo xadiidka oo arday badan ay ka dhegaysanayso samictuda dib mari markaas samictuda gadaal u dhigo xadaanaada soo hormari laba qowl waayo marka qowlna tafsiilaa ku jira qowlka kalena waxaa weeyaan samictu iyo taxdiid taxdiidka soo hormari samictu dibdhig qowlka hore saasuu dhahay kan dambena muxuu leeyahay in cala alcumuumi akhbara haddii uu dad badan u sheegayo nacam in cala alcumuumi akhbara haddii marka jamaaco fara badan iyo arday badan xadiidka uu u sheegaayo xadaanaada soo hormari samictuda gadaal iskaga dhig beydka yacni shadriga hore waa kaa shadriga dambena intaas unbuu tilmaamaya wa bacduhum qaar qaala waxa uu yidhi oo muxadisiinta ka mida akhira akhiran waayo nuuna tawkiidkii unba alif lagu bedelay nacam ayb akhiran dibdhig marka fatxada ka horraysa darteedaa sidaa loo yeela mar mar hadday fatxo ka horrayso waxaa iska bannaan marka nuunu tawkiidka in alif layskaga bedelo laakiin waa fii xaalati اlwaqfi markii la istaagaayo oo wabacduhum qaala samictu akhiraa sidaasaa la dhahaya ayb samictuda marka dibdhig buu yidhi oo samictuda yaa maxaa awal samictu baa noo horraysa ma og tahay iyada hadda gadaal geey xadanaada ka soo hormari buu ku leeyahay waqiila waxaa la yidhi in ahbara goormaa la dibdhigaa samictuda in ahbara ninka muxadidka ama musmic ee sheekha ah haddii uu sheegay xadiidka cala alcumuumi jamaaco fara badan hadduu u sheegay wabacda daa qiraa'atun cardan dacow qara'tahaa min xifdin aw kitaabin ow samicta min qaarin lahu wاlmusmicu yaxfaduhu ow hiqatun mustamicu qaybtii labaad halkan ka galay samaaci baa hadda noo dhammaaday halkan maxaan ku barannay asamaacu min lafdi shaykh waa wejka ugu sarreeya xadiid lagu soo qaato waxaa kaloon barannay siiqat اladaa markaad xadiidka samaac ku soo qaadata say u gudane samictu xadaanaa ahbaranaa amba'anaa qaala lanaa kulliga kuu furan yihin wejkii labaadoo hadda gale ee xadiid lagu soo qaadan jiray wejka labaad waxaa la yidhaha alqiraa'aةu calى الshaykh sheekhi in lagu dul akriyo waxaa kaloo layidhaha cardi muxadisiintu cardina waa dhaha alcardu ama alqiraa'a cala sheekh sheekh in lagu dul akriyo sheekha hadda asaga waxba ma sheegaayo xadiidka afkiisa ma ka akrinaayo ardaygii baa akhrinaayo sheekhana xadiidtiisa sheekhiina waa dhegaysana qiraa'a cala sheekh saas waa culimo badan saasaaba looga qaato cilmiga imaam maaligaaba ka mid ah imaam maalik cilmiga laga qaato kitaabkan muwada'a oo dhanba waxaa looga dhegaystay qiraa'a cala sheekh marka qayb dhan oo ka mid ah waa marka hab cilmiga loo xambaaro ama loo qaato wuxuu yidhi marka wabacda daa wabacda samaaci wabacda daa kan kadib samaaca yacnii kadib qiraa'atun qiraa'a waaye qiraa'a ayaa jirta markaa dacow way ku magacaabeen qiraa'adii cardan bay ku magacaabeen muxadisiinta cardi qara'tahaa adiga akhrisayaa qara'tahaa akhrisayaa min xifdin xifdi ka akhrisayaa adiga aw amase kitaabin min kitaabin kitaab xaggii ka akhrisayaa aw amase samicta maqashayaa min qaarin qaari ka maqashayaa lahu lilxadiidi akhrinaayo qaari oo xadiid akhrinaayo ka maqashayaa wlmusmacu midka yanii wlmusmicu dha labadaba waa ku bannaan tahay wlmusmacu midka la maqashiinaayo ama wlmusmicu midka maqashiinaayo midka maqashiinaayo sheekhu iska noqona dabcan mogta ila xadiidka asaga iska leh wlmusmacu midka la maqashiinayo sheekhuna yaxfaduhu ou xifdisan yahay aw amase iqatun yaxfadu iqatun iqa ou xifdisan yahay iqahaas oo mustamicun dhegaysanayoo maqlaayo aw amase amsakaw amase aw amase amsakalmusmacu midka la maqashiinayo haysayaya aslan asal haysayaya oo kitaabba uu haystaa isaguna aw amase jaraa cala ai aw amase jaraa iqatun iqo uu dareerinayo cala saxiixi sida saxiixa ayb aw amase man qaraa amsaka amsaka alasla asalku uu haysto man ruux qaraa akhrinayo halkan marka qiraa'a cala shaykh buu galay alqiraa'atu cala shaykh ayuu galay wuxuu yidhi wabacda daa qiraa'atun cardan dacow qiraa'adii magac kale inay leedahu sheega oo layra cardi qiraa'adii marka sidey ku imaanaysaa qara'tahaa min xifdin adiga xadiidka warinaayo waaba xifdisan tahay sheekh imaam maalig oo kale yaa waxaa dhici karta marka maalan cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab ayaa axaadiidtii muwadaa ayuu xifdiyey wuxuu rabaa inuu maalig ka qaato marka waa xifdiyey laakiin ma ka wari karo xifdi keliya ugama warin karo waa inuu isaga ama ka maqlaa ama ku dul akhriyaa si uun uga helaa markaasu imaam maalig oo kale u tegaya xadiidkiibuu axaadiidtii kor uu ka xifdisnaa buu akhrina marka sheekhiina waa dhegaysanaa marka imaam maalig qara'tahaa min xifdin xifdi ka akhrisayaa ow kitaabin ama kitaabkii baad haysataa waa akhrinaysaa sheekhuna waa ku dhegaysana samicta min aw samicta min qaarin lahu ama nin kale oo xerta ka mida akhrinaya xadiidka adiga waa dhegaysanaya meeshaad joogtaa sheekhii waa lagu dul akrinayaa nin kalea ku akhrinaya adiga laakiin meeshaa fadhisaa sheekhiina meeshuu wax ka joogaa oo dhegaysanaya ayb halkaas marka intaas waxaa weeyaan waa qaarigii ama adiga akhrisayaa xifdi ka akhrisayaa ama kitaab ka akhrisayaa ama nin kale ha akhriyo adiga aad dhegaysataya sheekha la maqashiinaayo xadiidkana wاlmusmacu wاlxaal almusmacu midka la maqashiinayana oo sheekh ahna yaxfaduhu xadiidka uu xifdisan yahay ama maba xifdisnee ow iqatun iqa ayaa xifdisan nin kalea u xifdisan xadiidka sheekhan hadda isagu ma haayo xadiidkan laakiin kitaabo ugu qoran yahay nin kaloo iqo ahoo muctamada laakiin axaadiidtan meesha laga akhrinayo kor ka haayo ayb aw amsaka almusmacu aslan ama sheekhii ma xifdisna laakiin kitaabkiisii buu haystaa asalkiisii asalka ayuu gacanta ku haystaa ow jaraa cala asaxiixi iqatun ama nin iqaa dareerinaya oo markaa yacnii ow amase jaraa ay jaraa fii imsaaki اlasli asalka haysashadiisa ayaa nin iqa ah yacni yaa haysto tan marka sidee ku imaanaya waxay ku imaanaysaa arday baa akhrinaya xadiidka sheekhii ma xifdisna asalkiisiina ma haysto laakiin asalka waxaa haysto nin iqa ah nin iqo oo meesha fadhiya asalkii sheekha gacanta ku haya oo sidaa u fiirinayo isha la raaca waa la fahmaan umalayna sheekhii kitaab ma haysto ninka akhrinaayana ama kitaab ha haysto ama yowna haysanin isagee laakiin sheekhii kitaabkiisii nin kale oo iqo ah gacanta ku hayo halkaasaa marka laga fiirinay aw jaraa cala saxiixi marka saas way aw jara alimsaaku asalka haysashadiisa ayaa waxay ku dureersatay iqatu nin iqaa cala asaxiixi cala alqowli asaxiix ow man qaraana waxay tahay ow amsaka alasla asalkii waxaa haysto man qaraa kan akhrinaayo laftirkiisaaba haysta asalka ardayga xadiidka akhrinaayo ayaa wuxuu haystaa sheekhiisa asalkiisii kitaabkiiba sheekhii baa kitaabka u dhiibay markaasuu ku dul akhrinaa isagana asalkii yaa haysto man qaraa ninka akhrinaya asalka haysto intaas oo la isku geeyey qiraa'a ka soo baxayso suuro walba un iska qiraa'aho cala shaykh markaa intaa markuu sheegay ayuu wuxuu galay marka qiraa'adaa laysku khilaafsan yahay xadiid ma lagu soo xambaari karaa ma sameya reer ciraaq aad iyo aaday ugu tashadudi jireen waxay dhihi jireen qiraa'a cala shaykh wax la yidhaha ma jiraan bacdu ahlilxijaazna cagsigeeday mareenoo waxay dhaheen qiraa'ada iyo samaaca qiraa'adaaba sarraysay dhaheen ayakuna masaa'ishaas u galaa marka halkan bukhaari kitaabkiisa saxiixana mas'aladan aadu ugu soo qaatay kitaabu ulcilmi munaawalada iyo cardiga iyo samaaca iyo waxaa waa kitaabuulcilmi uu ku soo qaatay asalka qiraa'a cala shaykhin xadiidaa loo haayaa dimaam ibnu haclaba ninkii la dhihi jiray markuu nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah waxaa noo yimid ninkii aad noo soo dirtay markaasuu wuxuu noo sheegay in ilaahay uu nagu farad yeelay shan salaadood allaahi amaraka ilaahay miyaa sidaan ku faray nebigana nacam unbuu dhahayaa intuu waajibaadka asaga akhriyo ayuu nebiguna u qiraayo u dhegaysanaya qiraa'a cala shaykh baa marka taas halkaasa asal looga dhigo laga soo qaadayo walakaruuna culammada badankood xakow way xikaayoodeen alijmaaca ijmaac bay xikaayoodeen ayb akhdan cala alakhdi qaadasho lagu ijmaacay bihaa bilqiraa'ati wax lagu qaato ayb bacdi alculamaa khilaafkaas waaba iska tuureenoo in waxay yidhaahdeen qiraa'a cala shaykh usluubkan xadiid lagu soo xambaari karo waaba ijmaacay dheheen wa alqow weyna iska tuureen annisaaca doodana waaba iska tuureenba waxaan doodda waaba iska tuureenoo ijmaac baa ku guntamay dhaheen in la qaato walakaruuna culummada badankeed xakow nusakda qaar waxaa dhici karta rawow inay qorayaan walakaruuna culummada badankood xakow waxay xikaayoodeen alijmaaca ijmaac bay xikaayoodeen akhdan ay cala alakhdi yacnii lagu ijmaaco cala alakhdi qaadasho in lagu ijmaacay bay sheegeen bihaa bilqiraa'ati wax lagu qaatay wa alqow weyna tuureenoo waa rideen annisaaca doodana waa rideen wkownuhaa arjaxa mima qablu ow saawathu ow ta'aharat khulfun xakow wa kownuhaa wa kownulqiraa'ati qiraa'ada ahaanshadeeda arjaxa midii iyada raajix ah mimaa ka raajixa qablu iyada ka horreeyey maxaa iyada ka horreeye samaaca ka soo horreeyey kii ka horreeye inay ka raajixsan tahay aw amase saawathu inay la siman tahay qiraa'adii iyo samaacii ay eg yihiin aw amase ta'akharad qiraa'adu inay samaaca ka dambayso xagga rutbada iyo derajada khulfun khilaaf ayay xakow xikaayoodeen khulfun khilaaf ayay xakow ay xikaayoodeen buuyii saddex qowl buu beydkan noogu sheegay marka wa kownuhaa ahaanshadeeda qiraa'adii arjaxa inay ka raajixsan tahay maxay ka raajixsan taheen cala samaaci mimaa qablu yacnii ay cala samaaci abuu xaniifo iyo riwaayo oo imaam maalig laga wariyo iyo ibnu abidi'bi iyo leyt ibnu sacad iyo shucba iyo ayaa sidaa qabay ayagu aw amase saawadhu qowlka labaad waa qiraa'adii iyo samaacu waa siman yihiin qowlkan marka tasaawiga waxaa qabo imaam maalik iyo shuyuukhdiisa culamaa ulmadiina iyo mucdamu ahli اlxijaaz reer kuufo qaaraa ka qabo imaamu اlbukhaarina kaasoo qabaa naadimka laftirkiisa imaamu suyuudi tadriiburaawiga wuxuu ku sheegaa musaawaadka waxay ka wadaan culammada markay leeyihin qiraa'a iyo samaac waa siman yihiin waxay ka wadaa waxay ka wadaan xagga in la qaato oo lagu camal falo oo ku siman yihiin amaa yacnii inay kala rutbo sarreeyaan iyadu waxaa weeyaan culammadu waxay u badan yihiin inay kala sarreeyaan ow ta'akharad ama qiraa'adii inay dambayso ay ka dambayso iyada samaaca ay ka dambayso isaga qowlkaana waa qowluuljumhuur ahlu mashaariqadana qowlkaasay qabaan wa huwa saxiixu waana qowlka saxiix ah xadiidkii marka qiraa'aad ku soo xambaartay say u werinay marka habka aad u werinayso alfaadda aad isticmaalayso siyaquladaa say u gudanay siyaquladagiibu halkan ka gelaya wa fi ladaa qiila qara'tu waquri uma aladii fii awalin in tadkuri wa fi ladaa gudashadiina qiila waxaa la yidhi qara'tu qara'tu baad dhehaysaa wa quri'a amase waxaad leedahay quri'a quri'a calayhi wa ana asmac oo haddii nin kale ku akhriyey oo adiga aadan ku akhrinin quri'a calayhi waana asmac waa lagu dul akhriyey anoo maqlaayo uma aladii uma markaa kadib alladii kiibaa ku xigo alfaaddii fii awalin awal tii hore dhexdeeda lagu soo xusay alfaaddii samaaca lagu soo xusay ayaa markaa dabadeed ku xigto goormay ku xigaysaa laakiin in tadkur haddii aad sheegto muqayadan muqayadatan xaal ay tahay mid la qayday qiraa'atan biqiraa'atin lagu qayday alkan wuxuu ku leeyahay siiquladaga qiraa'ada markaad wax ku soo qaadato siiqatuladageeda waa qara'tu ow quri'a tan ugu horraysa ugu fiican waay maxaa yeeley waxaa qofka uu ka dhadhansanaa inaad qiraa'o ku soo xambaarto iyadaa fiican marka iyadaa aad ugu tasriixsan marka laga soo tago waxaa bannaan in siiqatuladaga waxaa ku bannaan alfaaddii samictu maahane inta kale oon gadaal kusoo hore kusoo sheegna waxay ahayn alfaaddaas xadaanaa akhbaranaa amba'anaa ayay ahayn oo see la dhahayaa marka iyadoo qayd weliba qaydan xadaanii maalikun qiraa'atan calayhi sidaasu dhaha qiraa'atan marka waa qayd xadaanaa qiraa'atan qiraa'a ahaan uu noogu sheegay sidaasu dhahay laa muطlaqan buu ku yidhi maya in la iطlaaqasa maya adoo qiraa'o ku soo xambaara xadaanaa haddaa iska tiraahda waxaa loo malaynayaa moogtahay sheekha lafdigiisa inaad ka soo qaadataa loo malayn karaa walaa samictu walaa taqul ha dhihin samictuna ha dhihin samictu horta haba isku dhihinba sababtoo ah adiga lafdiga sheekha kama aadan maqlin marka samictu ha isku dhihin walaa taqul ha dhihin samictuna ha dhihin abadan weligaa ha dhihin samictu fi lmuntaqaa fi lqowli lmuntaqaa qowlkii la doortay n marka la qabto halkan marka beydkan wuxuu ku sheegayaa uma aladii fii awalin in tadkuri muqayadan kan hore xadaanaadii iyo akhbaranaadii baa ku xigto in tadkur haddaad sheegto muqayadan muqayadatan iyadoo la qayday qiraa'atan biqiraa'atin lagu qayday laa muطlaqan maya iyadoo la sii daayey maya walaa taqul hana dhihin samictuna ha dhihin abadan weligaa filmuntaqaa sida la doortay qowlka la doortay wاlmurtada الثaaliثu fi اlإkhbaari yuطlaqu lataxdiiثu fi اlacsaari wuxuu ka soo reebaya marka hal mas'alo alfaaddii saddexda ahayd xadaanaa akhbaranaa amba'anaa waxaa ka soo reebataa akhbaranaa ka soo reeba akhbaranaa iyada iyadoo mulaqa waa la dhihi karaa qira'a waa loo isticmaali karaa fiirse akhbaranaa iyadoo muطlaq iska ah oo aan wax qiraa'aba lagu qaydin way bannaan tahay in loo isticmaalo fii adaa'i maa qara'ta calaa shaykhika wixi aad sheekhaaga ku dul akhrisay marka aad ka warinayso saa aa uga warinayso akhbaranaa oo mulaqa waa bannaan tahay waa akhbaranaada biswa ayb wuxuu leeyahay marka wاlmurtadaa wاlqowlu qowlkii almurtadaa la doortay qowlkii day aلثaaliثu saddexaad aalidka marka waxaad ka sifaynaysaa qowlka wاlqowlu qowlkii almurtadaa la doortay aلثaaliثu ee saddexaad ayb fi اlkhbaari akhbaranaadana lagu doortay fi اlkhbaari akhbaranaadana lagu doortay waxaa weeyaan yuطlaqu waa la iطlaaqayaa akhbaranaada iyado waa la iطlaaqayaa la taxdiiثu maya xadaanaada maya iyadoo lama iطlaaqo fi اlacsaari acsaartan wاlmurtada الثaaliثu fi اlإkhbaari jaariya majruurka fi اlإkhbaari wuxuu ku tacalluqayaa almurtadaada ayuu ku tacalluqayaa marka sida loo laqbaynaya waxay noqonaysaa wاlqowlu qowlkii qowlkii day almurtadaa la doortay qowlkii day aلثaaliثu saddexaad filihbaari lagu looga raalli noqday fil ikhbaari lagu raalli noqday ikhbaarka dhexdiisa loogaga raalli noqday sidaasay noqonaysaa murtadaha ayaad ku tacallujinaysaa waalqowlu qowlkii qowlkii de almurtadaa laga raalli noqday aلثaaliثu ee saddexaad filikhbaari mas'alada akhbaranaadana loogu raalli noqday yuطlaqu waaye waa la iطlaaqi karaa yuطlaqu waa la iطlaaqayaa wey marka jumladan baa marka walqowluda khabar u noqonaysa marka yuطlaqu waa la iطlaaqayaa weeyaan la taxdiiثu xadaanaada maya iyada lama iطlaaqo fi lacsaari acsaarta dhexdeeda marka isku soo duuduub waxay tahay akhbaranaa waa dhihi kartaa adoo qiraa'ة sheekh yanii xadiiث aad ku dul akhrisa akhbaranaa waa uga warin kartaa adoon qeyd u samaynin iyadoo iska iطlaaqa ayb واstaxsanuu limfradi xadaanii waqaari'in binafsihi akhbaranii halkan mas'alo ka yacni masaa'il ka dhexeeyo samaaci iyo qiraa'adiiba ka wada dhexayso ayuu ku yar leexday xoogaya waxa uu yidhi wastaxsanuu waxay jeclaysteen muxadisiinta limufradin nin keligiis waxay u jeclaysteen xadaanii ayay u jeclaysteen inuu sidaa yidhaahdo wa qaari'in iyo mid yacnii markaa akhriyey binafsihi keligiis nafsaddiisii uun keliya yacnii asaga keligiis sheekha ku akhriyey akhbaranii bay u wana ayay u jeclaysteen yacnii wuxuu ku leeyahay sheekh baa xadiid kuu sheegay kaligaa cid kula joogta ma jirto waxaa fiican inaad tihaahdid markaasoo kale xadaanii xadaanaa haba dhihima xadaanii isticmaal wa qaari'in binafsihina waxaa weeyaan adiga ayaa sheekha ku dul akhriyey adiga laftaadaa ku akhriyey akhbaranii baad iska dhihi kartaa marka laakiin haddii kayrkaa ku akhriyey akhbaranii miyaad dhahaysaa may akhbaranaada ayaad dhahaysaa ama quri'a calayhi wa ana asmac iyo wixii lamidka ah wastaxsanuu waxay u jeclaysteen limufradin mid keligiis ah oo keligiis sheekha ka dhegaystay xadaanii bay u jeclaysteen wa qaari'in ku akhriyeyna waliqaari'in mid akhriyeyna waxay u jeclaysteen binafsihi nafsadiisa ku akhriyey akhbaranii bay u jeclaysteen wain yuxadid jumlatan xadaanaa wain samicta qaari'an akhbaranaa wain yuxadid hadduu sheekha u sheega xadiidkii oo u xadiido jumlatan ay jamaacatan koox fara badan hadduu xadiidka u sheegay oo u sheego xadaanaa istaxsanuu lahu waxay u jeclaysteen qofka ka maqlay xadaanaa bay u jeclaysteen wain samicta haddaad maqashay qaari'an qaari akhrinaayo oo sheekh ku dul akhrinaayo haddaad adiga maqashay oo adiga aadan akhrininna akhbaranaa bay u jeclaysteen beydkan waa iska sahlanyaha haddii sheekhu uu jamaaco xadiidka u akhriyeyna xadaanaa bay u jeclaysteen qaari kale ayaa akhriyey adiga ma akhrinina waad dhegaysatay waxaa marka akhbaranaa inaad jamac samayso waxayثu shuka fii samaacin ow cadad ow maa yaquulu shaykhu waxid fi اlasad waxayثu meel shuka laga shakiyey fii samaacin samaac dhexdiis lagu shakiyey ayb waxaytu meel shukka la shakiyey fii samaacin samaac lagu shakiyey aw amase cadadin tiro lagu shakiyey ayb aw amase maabaa lagu shakiyey yaquulu shaykhu sheekha uu yidhi uu dhahayaa lagu shakiyey oo sheekhii ma xadaanii buu yidhi isaga xadaanaa miyuu yidhi yaa lagu shakiyey waxid intaasoo mas'alaba mufrad ka dhig waxid keliyaal fi اlasadi fi lqowli اlasad qowlka toosnaanta badan marka aan qabanno ayb halkan marka waxay tahay waxaa lagu shakiyey ma adaa ku dul akhriyey sheekha mase adugu aad dhegaysanaysayoo nin kale ayaa ku dul akhriyey taasaan la garanaynin sooma fahmin sheekhii maalan inaad adi hayrkaa inuu ku akhriyey oo adi aad dhegaysanaysa iyo inaad adiga ku akhrisay baad ka shakisan tahay fii samaacin saas waay ow cadadinna waxay tahay dad badan inay kula dhegaysteen iyo inaad kaligaa dhegaysataa shaki kaa galay ow maa yaquulu shaykhuna waxay tahay sheekhii xadaanii inuu yidhi iyo xadaanaa inuu yidhi yaa laga shakiyey sheekh markuu xadiidka asaga sheekhiisa ka warinaayo xadaanaa miyuu uga wariye mase xadaanii buu dhahay jamicii iyo waxaa laga shakiyey iyo fardigii ifraadkii intaasba waxid fi اlasadi keliyaal oo sideed dhahaysaa marka akhbaranii xadaanii sidaas dheh masaaishaas oo dhan intaan marka intaas waa la fahmaan malayda maxaa yeeley yanii fardigaa la hubaa qofkaan isaga inuu dhegaysto waa is og yahay laakiin ma lagula dhegaystay waay de ma lagula dhegaystay asal ma aha marka adu inaad dhegaysataa is hubtaa laakiin hayruka ma hubtid ha sheegin marka ahbaranii isticmaal marka ama xadaanii walam yujawaz min musanafin walaa min lafdi shaykhin faariqin an yubdala halkan mas'alo kaloo ka hadlaya marka walam yujawaz lama bannaynin min musanafin musanaf xaggiisa ayb walaa min lafdi shaykhin sheekh lafdigiisa xaggiisana lagama bannaynin sheekhaas oo faariqin kala gediyo sheekhaas oo faariqin kala farqiyo muxuu kala farqinaa sheekha xadaanaa iyo akhbaranaa yuu kala farqiyaa ayb an yubdala lama bannaynin an yubdala in la bedelo ahbara akhbara in la bedelo bitaxdiidi xadaanaa in lagu bedelo aw amase cagsun xadaanaa in la bedelo oo akhbaranaa loo bedela lama bannaynin balaa sidaa inaan la bannaynin iska badaaye yajuusu waa bannaan yahay in sawaa in sawa shaykhu sheekhu hadduu simaayo xadaanaada iyo akhbaranaada haddii uu simaayo waqiila waxaa layidhi xudila waa la manciyey muطlaqanba ama sheekhaas xadaanaa iyo akhbaranaa asaga agtiisa ha ekaato ama yaynan ekaanin marnaba intii sheekha yidhioo kala dheh adigana tii hore waxay ahayd adiga marka aad shakisan tahay hadda adiga ma shakisanid kitaabaad rabtaa inaad wax ka wariso bukhaariga oo kale bukhaari baa markuu sheekhiisa ka warinayo wuxuu yidhi akhbaranaa qutaybata bnu saciid ayuu yidhi nin baa raba inuu ka wariyey marka bukhaari xadiidka ma u bannaan tahay inuu yidhaahdo xadaanaa qaala albukhaariyu xadaanaa qutaybata bnu saciid meesha akhbaranaa inuu xadaanaa u bedelo isagoo dhahaya isku mid waay xadaanaa akhbaranaa amba'anaa xagga luqada waa isku dhadhow yihin waa isku mid muxadisiintu marka waxay leeyihiin kitaab sida aad ku aragto siiqadii aad ku aragta ayaad uga soo guurinay si kale maya sheekh lafdigiisa maalan nin sheekhaa wuxuu yidhi maaligoo kale ama isxaaq bnu raahuya ayaa wuxuu yidhi akhbaranaa fulaan ama maalig baaba wuxuu yidhi kaba soo qaada waxa uu yidhi akhbaranaa azuhriyu oo kale ama wuxuu yidhi akhbaranaa naaficun akhbaranaada baaduga werina xadaanaa inaad u beddesho ma bannaano akhbaranaa iyo xadaanaa in laysku beddelo ma bannaana laakiin wuxuu yidhi hadduu sheekhu yahay sheekh asaga kala beddelo yacnii culammadaa qaar waxay yihiin xadaanaada iyo akhbaranaada iyo amba'anaada isku miday u arkaan tii la dhahaba ayaga dhib agtiisa sheekhu hadduu yahay madhabkiisu saas dhib male waa isku bedeli kartaa haddii laakiin madhabkiisu uu yahay inaan isku mid inaynan ahayn oo akhbaranaada iyo xadaanaada iyo la kala babedelaayo oynan isku mid ahayn oo kala farqinaayo adiga waxaa kugu waajiba marka midii ou la yimid inaad la timaado xadaanaana akhbaranaa ma ku bedeli kartid akhbaranaana xadaanaa ma ku bedeli kartid cagsigana baa saas marka qowlkan kale wuxuu leeya balaa yajuusu in sawaa laakiin wuxuu leeyahy waa bannaanta sheekh faariq aan soo marnay mogtahay haddii uunan faariq ahayn ka warran ou simaayo akhbaranaada xadaanaa isku mid ay egtiisa ka tahay waa isku bedeli kartaa hadduu akhbaranaa yidhaha xadaanaa waa u bedeli kartaa hadduu xadaanaa dhahna akhbaranaa waa u bedelan kartaa sheekhi baa yacni marna wuxuu yahay nin faariq oo kala farqinaya labadan hadduu yahay waa in sidiisa loo raaco oo la bedelin haddii uunan sidaa ahayn waa la kalaba bedeli karaa waqiila marka wuxuu yidhi xudilana waxay tahay muطlaqanba maba bannaanaba meel xadaanaa ay ku taallo akhbaranaa maba u bedeli kartid qowlkan saasuu dhahaya waana qowlka imaam axmed oo qabo imaam axmed baa qabo musnadkiisana sidaasuu yeelaa imaamu muslimaana aad arrintan ugu caan baxay oo waxaad arkaysaa inuu leeyahay akhbaranaa caliyu bnu xujrin imaam muslim baa wuxuu dhahayaa xadaanii caliyu bnu xujrin iyo abu saciidin اlashaj wa qutaybatu bnu saciid markaasu wuxuu leeyahay qaala qutaybatu akhbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa ujeedaa marka soo kale soocaya waa ka buuxdaa muslimka saas saddex sheekh oo isku xigtou sheega oo asaga shuyuuqdiisa ah markaasuu dhahayaa kaasna akhbaranaa buu yidhi labada kalena xadaanaa bay dhaheen buu dhahayaa kadib uu soconaa marka waxaa ku jira imaam muslim oo kale marka waa kala farqinaa soo ma jeedin asagoo kale marka meel ou xadaanaa yidhi akhbaranaa ha dhihin qowlkii marka sheekh faariqa kaas oo kale waa tusaalihiisa waqiila xudilana imaamu axmed baa qowlkaas qabo oo sidaa qaba iyo muslim iye waxay leeyihin maya sida uu u yidhaahdo umbaa sheekhan loo dhahaa akhbaranaa hadduu dhahana xadaanaa ha u bedelin hadduu xadaanaa dhahana akhbaranaa ha u bedelin marka alfaadda xadiidka cilmulxadiidka diqa aad iyo aad u badanaa ku jirta alfaadda jarciga iyo tacdiilka diqaa ku jirta waa soo sheegnay alfaad siyaquladaa diqaa ku jirta ninka muxadidkaa markuu arko akhbaranaa meel taallo wuxuu garanaa xadiidkan sidii lagu soo xambaaray kelmaddaanu ka fahma laakiin haddaa isaga kor dhacdo waxaa laga yaabaa in adigu ina annaga waxaa dhici karta inaynan waxba noogu fadhininba akhbaranaadan iyo xadaanaa amba'anaa iyo laakiin wax dhan baa ku xiran ayb waqiila waxaa la yidhi xudila ay munica waa la manciy muطlaqanba idaa quri walam yuqira اlmusmicu lafdan kafaa waqiila laysa yanfacu halkan marka qiraa'adiiba ku soo laabtay idaa haddii quri'a lagu akhriyo sheekhi cala shaykhi sheekha korkiisa haddii lagu akhriyo walam yuqira ownanna qirin laakiin almusmicu sheekhii wax maqashiinayey sheekhii baan qirinba uma qirin lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaquusan ka qirin xagga macnaha inuu ka qira waa iskaga jeedaayo waa aamusan yahay ma ogtahay haddii ay wax ka qabo waxuu dhihi lahay jooji ma ogtahay laakiin lafdi ahaan baan looga haynin inuu u qiray kafaa intaa ku filan waqiila waxaa la yidhi laysa yanfacu sukuud waxma anfacayana waa la yidhi halkan marka wuxuu leeyahay sheekhi baa lagu dul akhriyey waa iska aamusan jumhuuru ahli اlxadiid waxay leeyihiin sukuudku wuxuu calaamad u yahay waxaan lagu dul akhrinaayo inuu yahay marwiyaadkiisa wa binaan calaa daalikana waa laga wari karaa inuu xadiid kasta marka la dhammeeyo uu yidhaahdo haa xadiid kale marka la dhammeeyo haa inuu yidhahdo qasab ma aha daahiriyada iyagu waxay dhahayaan ibnu xasmi iyo kale qasab waxaa ah inuu qiro oo haa uu yidhaahdo haa haddii uunan dhihin waxba lagama warin karo walak waa qowl aad daciif u ah idaa quri'a haddii la akhriyo cala sheekhi sheekhii lagu dul akhriyo walam yuqira ownanna qirin almusmacu midka la maqashiinayee sheekha ah lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaq ounan ka qirin yacnii xagga lafdiga haa ayounan dhihin wey kafaa ku filan waqiila waxaa la yidhi laysa yanfacu laysa yanfacu ma anfacaya asukuutu sukuut waxba ma anfacayaa la yidhi aaliuhaa aaliu laqwaali labadii qowloaad soo garatay qowl waxaa weeyaan waa la aqbalaa qowlka kalena lama aqbalayo waa qowl saddexaad tafsiil waa iska fiiri marka aaliuhaa aaliulaqwaali aqwaasha keeda saddexaad yacmalu ama yucmalu waa lagu camal falayaa ama yacmalu waa ku camal falayaa qofka ow yarwiihi wa yarwiihi waana warinayaa saas muu idiin qoray muxuu idin dhiga ow yarwiihi aaaliuhaa aaliu اlaqwaali yacmalu waa ku camal falayaa ow yarwiihi ama waa warinayaa biqad qara'tu ayuu ku warinayaa qad qara'tu ow amase quri'a calayhi ayuu ku warinaa aaliuaqwaal waxay tahay waa lagu camal fali karaa horta xadiidkaas oo kale xadiidka waa kii aan sheegayna waa xadiid sheekhi lagu dul akhriyey ounan qirin lafdi ahaan uusan u qirin waa lagu camalfalayaa marka laakiin la warinaayo qad qara'tu bisaa lagu warin karaa ow quri'a calayhi bis ayuu ku warinaya si u caddeeya xadaanaa iyo ahbaranaa iyo maku warinayo walyarwi maa yasmacuhu walow manac ashaykhu ow khasasa hayran ow rajac walyarwi ha wariyo daalibku ardayga maa waxa yasmacuhu ou maqlaayo oo sheekhiisa ou ka maqlo walow manaca sheekh haba u diidaba hadduu doono walow manaco shaykhu sheekhii haba diida hadduu doono ow amase khasasa sheekhii ha ku gaar yeelo bacdan qaar ha ku gaar yeelo ow amase khasasa ha gaar yeelo hayran hayrahu isaga hayrkii ha ku gaar yeelo ow amase rajaca ha la laabto xadiidkiisii dib ha ula laabto hadduu doono laakiin waa sidee goorma min hayri shakin shaki la'aan wa haddaan wax shaki aanu jirin halkan marka sheekh wuxuu ka tilmaamaa nin sheekhaad xadiidka maqashay markuu xadiidkii kuu akhriyey kadib wuxuu ku yidhi ma iga wari kartid xadiidkan xadiidkan aniga igama warin kartid buu ku yidhi warkiisa laguma jiro waa laga warinana warkiisa laguma jiro waa laga warina ama xadiid buu sheegay dadkii majliska ayaa qaar buu xoogaa naca intaasaa aniga xadiidkan iga wari karto yidhi intaanna igama warin karto intii oo u diidayna waa wari karaan xadiidkan ixtikaar ma aha xadiidka qolo gaar oo u yahay ma leh sooma fahmi waa iska jireen dadka muxadisiinta qaar xoogaa yar ku tashadud badnaayaa iska jireen oo xalqada laga yaabo dhihi jiray dadka qaar inay axaadiid u sheegaan aan rabin ee qaar mararka qaar dhahaayo intaasaan u sheegay inta kalena maya igama weri karaan iyo marba haddii warkiisa oo ka soo baxo xadiidka afkiisa dadkan dhagahooda ku dhacay hadduuna isaga ka shakinin xadiidkii yani hadduu yidhaahdo war xadiidkan waa ka shakisanay u kaadiye markaas ma laga werinayo laakiin haddii xadiidkii oo hubo qof kasta waa ka werin karaan taas iyada marka saas wuxuu yidhi marka amase ow rajaca ow rajaca waxay tahay xadiidkii aniga niyow aan kuu sheegay waa ka noqday waaba ka noqday isaga dhan waa ka noqday hadday shaki tahay waa waa lagama weri karo laakiin biduuni shaki hadday tahay waa ka noqday waa laga warin karaa intaas o dhan masaa-ishaas o dhan marka waa sidaas walyarwi ha wariyo daalibku maa yasmacuhu waxa uu maqlaayo waxyaaba badan baana sababi jirayo waxaa dhacaysa mar maalan sheekh iyo ardayga isku madhab ma aha mararka qaar xagga ictiqaadkaoo kale iyo farqi iyo furuuq waxbaa u dhaxeeya markaasaa yacni sheekhii waxaa laga yaaba inuu yidhaha maya ani waxba hayga maqlin hebel wax igama dhegaysan karo saasoo kale inuu yidhaaha yaa dhacaysa marka bacdulmaraad marka waxaa dhacayso ama siyaabo kale daalibku marka derbiga inuu ka wareegsado halkaa ka dhegaysaa dhacaysa marka hadhowna marka waa ka warina imaamu النasaa'i baaba saas wax u wariyaba sunankiisa waa ka buuxa markuu leeyahay xadaana alxaariث bnu miskiin xaariث ibnu miskiin derbi gadaashiisu ka dhegaysan jiray waa u diiday meeshii xalqadii wixii dhammaanba u diidan marka waxyaaba saas ugu wada salaysanay u wada badnaaya xaafid ibni diziila waxaa lagu yidhi raggan adiga majliskaaga fadhiya ma ogtahayaa la yidhi raggaan raggan rag bidcaa ku jira la yidhi oo saas iyo saas iyo saas aaminsanaa la yidhi sidaas ma la socotaaya la yidhi niman noocaasoo noocaas waa iska daaya marka xadiidkii unbuu iska watay markaasay yidhaahdeen abuu xaatim abuu xaatim araazi dadka xalqadiisa imaanaya waa imtixaani jiri saas ma ogtahay yani kaannahum yaquuluuna adnamaa imtixaantiid ay leeyihiin ma ogtahay markaas wuxuu yidhi maya ninkii ahlu sunno oo xadiidka dhegaysanaya falilahi alxamdu kan kalena oo aan sunno rabinoo yacnii bidcada watana xadiidkaaba yacnii ugu filanba ul xadiidkaa ugu filanba ilaa nin waxuu aaminsanayn dhegaysanaya dhib asitaasa ugu filan soo maa marka amaa wuxuu yidhi imtixaanka dadka la imtixaana caqiidada maxay tahay caqiidadaada maxay tahay waa diin ulkhawaarij waxaasna marka dadka in lagu imtixaano ma aha hadhow marka dambe waxaa ku xigto dadka salaadda soo tukanaan in la imtixaano oo la yidhaah aniga yacni gadaashayda qof mubtadica yoona ku tukanin gadaashayda maaha imaamnimadii ma ahay ma'muumnimadii xataa mara waxaasoo kale m qaabkaasoo kale ictiqaadka yacni ha la bayaaniyo xaqa ha la sheego dadkii yacni ha lagu soo jiido ha lala munaadaroodo hadday munaadarada wax anfacayso laakiin in laga dhigto xalqadiiba ninka haddii uu ka tagay see wax ku baranayo yaa waxu sheegaya haddii xalqadiina laga eriyo oo uu ka tago yaa see marka waxaasoo dhan marka xadiidka sida un baa laysaga warinaya wasamaacu fi lasaxi min hayri shakin wasamaacu fi lasaxi ثالثها من ناaسخ يفهم صح والسماaع سماaعة صح waa أنصحay فلا صح qowlka صحيiحnimada badan ثالثhaa huوa isaguna kan qowlkan صحيiحnimada badan ثالثhaa ثالث الأقواaل weeyaane min ناaسkhin ayuu ka أنصحay mid yacnii wax qoranaayo kaas oo yafhamu wax fahmayo halkan xogaa rakaa ka yaraa ku jirto waxaana keenaya haaliu haadaas meesha ay dhacaysa haaliu haa in sidaa loo godo waa bannaan tahay haalii haa in la yidhaahdana oo laga bedelo fil asaxina waa iska bannaan tahay laakiin haalia haa buu ii qora aniga haalia waxuu dhigaa ma jiro haalihaa iyadu wejgeeda ma baxsana labadaa wej unbaa ku fiican ya hasaasaa fiican wasamaacu marka halkan wuxuu leeyahy wasamaacu samaac sheekh wax laga maqlo wasamaacu samaac saxa marka mubtado waay meeshaas saxada dambe jumladaas waa khabarkii wasamaacu samaacii saxa waa ansaxay min naasikhin mid oo yacnii min naasikhin ku wax nasakhanayo wax qoranayo xaggiisa ayuu ka ansaxay ayuu u ansaxay naasikhaas oo yafhamu waxa la sheegaya fahmaya fil asaxi sida saxiixnimada badan oo meesha khilaaf baa ku jira aaliuhaa wa huwa kanina aaliuhaa aaliu اlaqwaali waay yani masalada uu ka hadlaya horta aan fahmno mas'alada waxay tahay nin sheekhaa xadiid sheegaya ardaygii waxbuu iska qoranaa arday baa meesha fadhiyo yansakh waxbuu qoranaa xadiidkiina waa dhegaysana samaaca noocaasa ma ansaxaa mase ma ansaxayo waa masalada laga hadlayo adiga oo wax qoranaa wax qoranaayo sheekhaagiina aad wax ka maqlayso xadiid uu sheegaayo ma lagu dhihi karaa ninkaani sheekhiisa xadiidkan waa ka maqlay samaacaasi waa ansaxay ma la dhihi karaa saddex qowl baa ku jirta yiri qowl marka dabcan waa iska fahmaysaayo wuxuu leeyahay ma ansaxaayo muطlaqan almancu muطlaqan aljawaazu muطlaqan iyo midkan tafsiilka saas waa ila aaliu haadaa labada qowl kale laga garanaa ogta yani qowlna waxaa weeyaan way bannaan tahay muطlaqan ardaygii wax qoranaayo sheekhiisii inuu xadiid ka maqlo oo samaaciisuna oo u ansaxa waa iska bannaan tahay qolana waxay leeda maya qowl kale wuxuu le ma bannaano mancan mulaqanba manco mulaqa qowlkan saddexaad tafsiiluu gelinayo wuxuu leeyahay ninkan wax iska qoranaayo haddii uu fahmaayo oo waxaan yacni la yeerinaayo uu fahamsan yahay uu fahmaayo oo dadka isku wada mid maahane nin fahima haddii uu yahay waa la aqbala haddii kalena maya ciraaqa isaga tusaale wuxuu u soo qaatay qisadii daara qudni siddeed iyo toban xadiid baa la yeeriyey waxbuu iska qoranaya nin baa marka wuxuu yidhi samaacuka min haada shaykhi laa yasixu daara qudni haddaad tahay xadiidyada aad sheekhan ka maqashay ma ansaxayso yidhi markaasuu wuxuu yidhi aniga samaacayga iyo kaaga isku mid ma ahan buu yidhi isku si waxma maqalno haye siddeed iyo keenuu yidhi marka axaadiidtii oo sheekhu maanta dhan akhrinaya keen buu yidhi siddeed iyo tobankii waa ka baxay marka marka haddii uu yahay nin wax fahmaayo yacnii dad oo yacni xifdiga khaariqa ku ahay ahaayeen daara qudni ragga qaarkood yacni taraajimtooda haddaad akhriso waxaa la werinaya ragga qaarkood suuqa iyo markay maraayaan oo kale inay mararka qaar dhagaha faraha gasho jireenoo waxa ay maqlaanba waa iska xifdi jireenba waxaana dhici karta de ilaahay inuu ugu talagalayoo lama baciidsanayo sababtoo diintiisa ilaahay ku xifdinayo ile hadda nimankan axaadiista ayagaa noo soo xambaaray maogtahay xifdigooday noogu soo xambaareen laakiin dadka zamankeennan jooga aawo xifdi aaddan sanadba sanad ka dambeey ma leh yani xaafidka hadda wuxuu ku soo haray yacnii qofka qur-aanka xafidsan hadda xaafid annaga aan u naqaanaa soo maa laakiin waagii hore xaafid waxaa la dhihi jiray ninka axaadiidta xifdisan qur-aanka isagoo musallamoo iska ahaa yani xifdigiisa marka ثaaliث اlaqwaali marka kaas wالsamaacu marka waa ku celina wالsamaacu samaac saxa wou ansaxay yow u ansaxayna min naasikhin mid wax qoranaayo oo yafhamu fahmaayo fi اlaصaxi qowlka saxiixnimada badan marka la fiiriyo ثaaliثuhaa wahuwa qowlkaas asax ahna ثaaliثuhaa ثaaliثu اlaqwaali aqwaasha qowlkeeda saddexaad waay tarkiibku marka waa la fahmaan umalayna raabicuhaa yaquulu qad xadartu walaa yaqul xudidtu aw uhbirtu qowl afaraaduu ku soo daray marka oo wuxuu yidhi raabicuhaa raabiculaqwaali aqwaasha qowlkeeda afaraad yaquulu wuxuu dhahayaa qad xadartu waan xaadiray ayuu dhahayaa bas waa samictu iyo ma dhahaayo maalan waxbuu qoranaayey sheekha xadiid buu yeerinaya axaadiidta markaas sheekhaas uu yeeriye marka aad rabto inaad weriso ama sheekhaa uu rabo inuu weriyo qad xadartu majlisa fulaanin buu dhahayaa hebel majliskiisaan xaadiray samictu ma isticmaalayo qowlkan saasuu dhahayaa laakiin kii asaxa hore usoo sheegay raabicuhaa raabicu alaqwaali yaquulu wuxuu dhahayaa qad xadartu waan xaadiray walaa yaqul yownan dhihin xudidtu ow ukhbirtu inayaanu dhihin wاlkhulfu yajri xayumaa takallama ow asraca alqaari'u ow in haynamaa ow bacuda saamicu laakin yucfaa can kilmatin wa kilmatayni takhfaa wاlkhulfu khilaaf yejrii waa soconayaayo waa dureerayaa xayumaa meel takallama ou hadlo ow amase asraca alqaari'u qaariga ninka xadiidka akhrinaya ou boobsiiyo ow amase in haynama war aan la fahmaynin hadduu sheegan haynama hadduu hunuhunueeye hunuhunu waa war aan la fahmaynin laakiin codkiisa aad maqlayso ow amase bacuda ou fogaado asaamicu sheekii wax maqashiye ow amase bacuda ou fogaado dhe asaamicu midkii wax maqlayay asaamicu ardaygii xadiidka dhegaysanayay ayaa xalqadii meel fog uu ka fadhiyaaba laakiin lagu noqoyo yucfaa waa la cafiyaa can kilmatin kelmad wa kilmatayni laba kelmadood labadaas kelmaddaas iyo labadaas oo takhfaa qarsoonaanayso labadan marka bayd waa muhim wuxuu ka hadlaa marka khilaafkii hadda aan soo sheegnay wuxuu ku dureersanayaa sidoo kale majliskii dhanba waa lagu sheekaysana majaalistii hore boqol kun camala imaa jirta qaarkood toban kun konton kun ee dadkii marka meeshii marka qaylo iyo waxaa un dhacaysa marka inaan la maqlin baa dhacayso ama isagii baa sheekaysanaya xadiidkii uu dhegaysana waa la sheekaysanaya ee ninkaasoo kale marka xadiidkii ma warin karaa tii hore un u laabo haddii uu hadduu fahmaayo haddii uu fahim yahay oo waxa la sheega uu fahmaayo ha haddii kalena maya khilaafkii baa ku jira mararka qaar waxaa dhici jirtay majaalista qaar in ilmo inta la keeno iskaga qayliyaan aw asraca alqaari qaarigii baa boobsiiyeyba nacam dadku isku wada qiraa'a ma aha qaari aad u boobsiiyey marka marmar qofkii kelmad xun baa dhaafaya maogtahay qaarigu haddii uu boobsiinayo laftirkeeda khilaafkii horaa ku jira iyadana ow in haynama waa hunhuneeyey xun baa laga maqlay wax kale yacnii sidii qofkii yacni waaa waxay u soo gaartay yacnii codkii waa maqlay laakiin wuxuu sheegaya ma fahmin khilaafkii horaa ku jira ow bacuda saamicu ardaygii baa meel fog fadhiyaba xalqada meel dheer buu ka fadhiyaa laakiin yucfaa waa la cafinayaa can kilmatin kelmad wa kelmatayni hal kelmad iyo laba kelmad iyo jumlo yar iyo hadday ku dhaafto dhib ma laha oo aad weliba ninka adiga kula fadhiya ka hubsato xadiidkii yacnii bukhaari uu warinayo jaabir ibni samur wuxuu ahaa nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam diintaanu inay soconayso yacni ka zuuli mayso ilaa ay madax ka noqdaan laba-iyo toban laba-iyo toban amiir ilaa ilaa ay yacni laba-iyo toban nin ilaa ay madaxtinimadooda dadku ay soo marto yacni xataa yuwalana yani ilaa ay yani kana madax noqdaan laba-iyo toban khaliifa hal mar ma ah labaiyo toban khaliifa hal mar ma laga wada markaasuu jaabir ibnu samura wuxuu yidhi kelmad ayaanan maqlin buu yidhi xadiidka ka mid ah aabbahay baan su-aalay markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi nebiga sal lla ly slam kulluhum min quraysh intaas asaga marka ma maqlin wuxuu ka hubsaday qof aabbihiisoo meesha fadhiyey marka kulluhu min quraysh waana marka waxaa fiican marka laakiin in la kala fasliyo oo la yidhaahdo intaan intii uu maqlay inuu soo taxo hadhow marka uu yidhaahdo intaan kalena hebelaan ka hubsaday kutubulxadiid waa ku arkay bukhaariga muslimka aad marka culamaa ulxadiid aaday yani xadiidkan diqo fara badanay saari jireen aw bacuda saamicu ou fogaado laakin yucfaa can kilmatin wa kilmatayni oo takhfaa qarsoonaanaysa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yujiiza inuu ijaazeeyo almusmicu sheekha sheekha inuu ijaazo ugu daro ayaa fiican jabran kabid la kabaayo darteed lidaa midkan nuqsaantan la kabayo iyo wakulli naqsi naqsi dhammaantiis oo yaqacu dhacahayo laakiin markaasoo kale waxaa fiican qadaayaadkan oo dhan hadda aan soo sheegnay ijaazo inuu shiiqa ku kabo ou yidhaahdo waana idiin ijaazeeyey xadiidkii sida inuu ku daro yaa wanaagsan wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wsaxbihi wslm